الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعين كل احترني صلاة الليل كي cibaadada habeenkii la gudanayo ee qiimaha badan baabkeenu maraynaa waxa wey baabu tarkiib fi qiyaami اleyl waa babaaxiskii iyo qodobadii cibaadadani ay lahayd baa kolba qaar uu ka hadlaya tacriifkeeda waktigeeda cadadkeeda anwaacdeeda xikmadeeda xukumkeeda adiladeeda waxaasoo dhan marka qofkuna inuu ka qaba maaha cibaadada habeenka qofka muslimka ah cibaadada habeenkii inuu ka qabaa waa calafxumo hadduu shaqaynayo maalintiio hurdadu ku culus tahay cishaa'iga kadib ha tukado ama markuu guriga tago intaanu seexan haddii uu soo kici karayo salaada subax ka horna ha dambaysiiyo waa labadii dariiqay cumar iyo abubakar kala marayeen kolba intuu kari karo saddex laga bilaabo ilaa koob iyo toban can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi idaa naama axadukum midkiin markuu seexdo rag iyo dumar mid kasta aado caqada shayaan shaydaanku wuxuu guntaa calaa ra'sihi madaxiisa weliba qadaadka ah alaaa cuqad saddex guntimood ayuu guntayaa timi way iska furfurayina waynu arkaynaa laakiin waa guntimo macnawiya yadribu waxa uu yeelayaa calaa kulli cuqdatin mid wal guntin walba laylan طawiilan habeen dheer buu yeelayaa macnaa yadribu biyadi gacantiisuu sidaa ugu dhufanaya markaasuu leey laylan طawiilan urqud iska seexo ay urqud iska seexo fa ina calayka layla طawiila marka yadribudu waa yafcal biyadi gacantiisuu wax ku samaynaya irbadiisii iyo waswaaskiisiibuu ku gujinaya markaasuu leey habeenku waa dheeri kuwa qarxiye qayilaa waxay idhahdaan markay isqancinayaan habeenkaama tegin hala barjeeya bay dha hala hala qarxiy bahalka cuna habeenkaama tegin beri waa ku jira fain istayqada hadduu qofku soo baraarugo fadakara allah ilaahay u xuso adiga arki doono dikrigu nebi maxamed akhriyi doono calayhi salaatu wasalaam ee aayado leh ee adkaar leh ee tasbiix leh salaada ka horba dikrigaa uu akriyo inxallat cuqda guntin baa wax odhanayso qarxaysa furmaysa fain tawadaa hadduu weysaysto bahaaro qaato inxallat cuqdatun ukhra guntin kale ayaa furmaysa fain sallaa hadduu tukado inxallat ilcuqadu kulluha guntimiyo dhan baa furmaya saddexdii guntimoodba ay furmeen si toosoo tilqaa'iya fa yusbixu qofkii waa baabariisanaya ayiba nafsi nashiida ayiba nafs isaga oo naftiisu ay wanaagsanta faraxsan nashiidan firfircoon aan tacbaan iyo caajistoon ahayn wailaa haddii kale asbaxa wuu waa bariisanayaa khabiia nafsi isagoo naftiisu ay cadhaysan tahay kaslaana tacbaansan moralkiisii iyo naftiisii iyo firfircoonaantii ula wixiiba naftiisiibaa xun waana caajisa marka dad badan oo ka cabanaya bukaan jidhka ah ayaa bukaankoodu mid ruuxiya u yahay oo ruuxda hadday daaweeyaan ay cilaajiyaan bukaanka jidhkuna wuu ka tegaya ilan jidhkii iyo ruuxdii waa laba zawjaynahoo isku lamaan ilaahay baa yidhi waida nufuusu zuwijat marka naftii la lamaaneeyo qiyaamaha qofkii la lamaaneeyo ee jidhkii iyo ruuxdii la isku celiyo nolosha ruuxda buu ku xidhan yahay nolosha jidhku marka cudurro badan aynu ka cabanayno dadkan habeenkii cibaadaystaa mayl haan jirin waa kaa nabigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam marka qof xalayso salaadii cishaai tukaday salaatuleylkiina tukaday salaadii subaxna tukaday sidaa kusoo shaqo tegay iyo mid fuuray ama kanuu nabigu sheegayo shaydaan ku kaajay dee isku shaqana ma aha isku muqaabalana maaha isku ummadana isku sii u qaabili maayaan can cabdilaahi qaala waxa i haddii cabdilaahi la ilaaqo muxadisiintu waxay idhah waa cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu canh cabaadalada ismigaasi isagaa u haysta qaala wuxu uhi dukira cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga agtiisa waxaa lagu sheegay cid kastaaba ha sheegto jahaaladu bacda almaraati laa tadur mararka qaarkood baanay dhibaynin cidda waxaan sheegtay xadiidka waayo wixii uu nebigu inoo sheegay waynu haysanaa marka saa'ilku muhiim ah tan oo kale waxaa nebiga agtiisa lagu soo qaaday rajulu nin naama laylatan habeen iska seexday xataa asbaxa jeeru waa bariistay qaala markaa nabigu waxau hi daaka rajulu kaasi waa nin taala shayaanu fii udunayh shaydaankaa ku kaajay labadiisa dhagood ayuu kaga kaajay marka culimadu waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu macalfaradkii ka seexday macalfaradkii inaanu tukan baa laga yaabaa ilaahay arkan kole hadii arrinkiisu gaadhay qayb ka midina waxaa laga yaabaa qiyaamuleylkii inaanu tukan baa laga yaabaa faradkii wuu tukaday laakiin sunnihii habeenkii ayaa iska fuuru seexday shaydaanku kaadi wuu leeyahay dabcan maadaama la tilmaamay dee inuu waxna cuno waxna cabo oo inta aynu wax cunayno waxna cabayno wuu inagu lifaaqan yahay marka kaadina wuu leeyahay oo may ka soo dareerta qofka sawtanaan qaar badan qaar badan oo furay baa bilaa qoyaan haddii la idhaahdana dee isagii baaba qarsoona kaadidiisiina way qarsoontay wax lala yaabo maaha laakiin dee ay sii dhaasi maskaxdiisunbay ka muuqanaysa marka dambena kansarunbay ku noqonaysa ilan ay sii dhakaadi shaydaan ka timi meeshay ku dhacday way moofaysa aakhirka wuu gubanu can cabdillaahi ana rajula qaala yaa rasuula allah ina fulana naami can الsalaat ninkii hebel la odhanayay salaadiibuu ka seexay ashaasi cahdi weey cahdi dihniya marka can الsalaati اlmafruuda aw can salaati اleyl albaarixata xalay buu ka seexday xataa asbaxa jeero waaguu baryay qaala markaa wuxuu yihi daaka shaydaanu baala fii udunayh daaka ninkaa isaga ah shaydaanun baa baala ku kaajay fii udunayhi labadiisa dhigood marka waa mubtadaun bacdahu mubtada ninkaa isaga shaydaan baa labada dhagood kaga kaajay marka dhibkanaa dareemaysaan halkaasaa ayau istaxwada calayhim shaydaanu faansaahum dikra allah ilaahay xuskiisii wuu ilowsiiyey inta uu shaydaankii ku habsaday dabcan mar hadduu dee heerkanba gaadhay wuu ka adkaado marka xadiidku wuxuu inagu tarqiibinayaa si aynu uga baxsanno wasakda shaydaanka iyo inaynu kudaafad u noqonno shaydaanka dee waa inaynu ilaahay caabudnaa sidaasaa cayayaankiisa iyo jaraafiintiisa lagu buufin karaa waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa ana shayaaiina taskunu alkhabiisa min alamkinati walashaas shayaaiintu waxa xarun u ah oo ay degaan dadka iyo dalka xun dalka xunna way degaan dadka xunna way degaan tanazalu calaa kulli afaakin ahiim waxay ku soo degaysaa ayay xarun u yihiin shayaaiinta xarun u ah kaa dembiilahe wasakhaysan suuli xarun waabu sii dhaafayo xamaan buu noqday can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau hi raxima allahu mra'an raxima allahu rajulan nin allah u naxariistay waa duco nin baa ilaahay u naxariistay waa khabarun bimacna alinshaa bimacna ducaa nin baa alla u naxariistay allah u naxariista weyn qaama min alleyli fasalla intuu habeenkii kacay ayuu tukaday qaama haddii la yidhina dee dabcan waa tahajudkii hurdada ka dambeeyey uma ayqada imra'atahu fasallat xaaskiisii buu toosiyey tukatay markaa ayqada yaqdaana ayqada waa baraarujiye markaasay tukatay fain abad haddii ay diidayna nadaxa fii wajhiha wejigeedii wuxuu ku saydhiyey almaa biyo waraxima allahu mra'an raxima allahu mra'atan ruux dumarana ilaahay baa u naxariista ha u naxariista قامت من الليل هذين كذا كعبايا فصلت ويتكتي ثم أيقظت زوجها فصلى من كذي بيتوسيسي مركاسيس نتكذي فإن بها هدو ديدنا نضحت في وجهه وجهيسي وحا أي كو بوفيسي أما كصيدي الماء بيو sidaas uu nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu u duceeyey qof saalix oo muslix ah saalix weeyo naftiisii u hagaajiyey ehelkiisii ugu dhowaana muslix buu noqdayoo iyagiina wuu hagaajinaya doorka qofku qaatana waa ta u qiimo badan inuu naftiisa dhiso dadkana wanaagga ula gurmado waa mid aada u muhiima waxa aynu ka faaidaysanayna xadiidka ducada rasuulkana in loo aqbali doono biidn illaahi tacaala waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofka salaada de haddii la yidhi sunnii baa loo toosinayaa faradkiina hadalkeedaba daa oo macnaheedu dee ilaahay baa kule un maaha ilaahay baa kule maxaa aniga iga galay goortuu doonayo qofku ha tooso aniga xiligama saarna wuu kaa saaranya waa ka nebigu sheego sunnii baa lagugu duceeyey inaad u tooso marka faradkii caruurtii iyo ehelkii iyo ooridii iyo asxaabtiiba waa loo toosinaya utoosa baa la odhanaya marka dee qasab iyo baraarujin baa kala duwan ad baraarujintaad ku leedahay biyahani waxa ay sheegayaan qofkii in hurdada laga biyo wey waxyaabaha qofka caajiska ka biya ayay ugu muhiimsan yihiin biyuhu oo qofku isagoo caajisa hadduu fool noqdo markiiba way ka duulaysaa hurdadu qabowgaasaa ka kaxaynaya marka tan kale nadaxa nadaxigu waa wax yaro khafiifa gacantii qofka oo qoyan inuu saa ugu yaro saydho wey oo ku buufiyo galaan iyo foostotoona ku afrogi maaye iyo yar buu saa ugu buufinaya hebelow kac heblaayo kac waxay taasina tilmaamaysaa un dabcan qofkan lexejeclada uu qofkan kale ka qabo iyo in la doonayo khayrkii dee in la wadaago oo qofku ninku hadduu iska cibaadaysto oonu xaaskaba ka warhayn ama gabadha ay iska cibaadaysto ninkii un ka hadhan yahay kala hadhidaasi waxay keenayaan isaga laftiisu inuu hadhow la dega haddana qofkan kugu lifaaqane alqariinu qariin waxaa la yidhaha asaaxibu saaxib asaaxibu saaxibun waa siin iyo saad siin iyo saad bay kale qofka kula saaxib saaxiibka ahay saaxib weeye yasxabuka ila alkhayri aw ila shar saxibintu waa siibidda qofku hadduu saaxiib kula yahay wuu ku siibi uun in caaqilaa lagu yidhi hebelow sida kale waad fiican tahay baa la yidhi arrinkaaguna wuu tiirsan yihi laakiin islaamtaada yaro maqashaa xaaskaaga markaasaa wuxu uhi wallaahi been sheegi kari mayne qof habeen iyo maalinba dhegtaasun wax kuugu haya danba waad u maqli yanuba been baa sheegi karayaa haddaynaan been sheegaynaanan istiilaynin qof habeen iyo maalinba kugu lifaaqan oo duroobiskiisaa kugu dhilqinaya wuu kugu dhilqinayaa marubu kaa soo dhaadhicin marka wax jiro weeye saa daraaddeed adigaa naftaada ilaalinaya ehelka ubadka dadka kula nool ee circulationka kula jira nolosha ee ku dhex jirtaan xayaato midaysan haddaanad iska bustayn sharkooda haddaanad adigu khayrka ku hujoobin adigunbaa lagula soo kacaya can cali bn abi aalibin ana nabiya sal allahu alayhi wasalam daraqahu bal halkaa sodogii halku maraya nebi maxamed oo sodoga bale macnaa nebigu qowlna uu ku sheegay arrintan tusaalena uu ku yahay tusaalihii waa kan can cali bn abi aalib waa cali bn abi aalib asad llah libaaxi ilaahi ana nabiya sal allahu alayhi wasalam daraqahu wa faatima daraqahu wuu ku guurogalay uruuqu waa guurogalka wa faatimata iyo faadimo cali iyo faadima oo xaasisu ah ayuu nebigu habeen ku guuro galay faqaala wuxuu nebigu uhi alaa tusalluuna miyaydaan tukanayn miyaydaan tukanayn salaatuleylki qultu waxaan idhi buuri yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innamaa anfusunaa naftayadu waxay tahayuun biyadi illaah ilaahay gacantiisa ilaahay baa naftayada gacanta ku hayo oo dee isaga awooddiisaanu ku jiifnaa kuna toosi doonaa faidaa shaaa markuu doono an yabcaanaa inuu na soo saaro na soo nooleeyo na soo toosiyo bacana waanu toosi ilaahay baa na seexiye dee markuu na soo toosiyo un baanu aabba toosi wey fansarafa rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam nebiguu noqday xiina qultu lahu daalik markii aan hadalkaa ku idhi wuu dhaqaajiyey wuu isdhaqaajiyey inanku sadaqoo ahaayo luqad adag ku yaro jawaabay ayuu arkay uma samictu nebi maxamed baan maqlay wahuwa mudbirun isagoo sii laabanaya oo odhanaya wahuwa mudbir wuu jeedsaday yadribu fakidah bowdadana sidaasuu ula dhacaya gacanta oo yaro tacajub iyo layaab baa ku jira wayaquulu wuxuu leeyahy wakaana alinsaanu akara shayin jadala wakaana alinsaanu bani aadamkii wuxuu noqday akara shayin shay ilaahay abuuray ka ugu badan jadalan muranka wuxuu ilaahay abuuray waxa ugu muran badan bani aadamkii marka insaankii muranka badnaa buu calina soo galay khayr baa loo toosiyey muxuu hadalkan u yidhi marka tanina waxa weeye waa ixtijaaj lqadar buu demku diidan qadarka in la xujaysto ayaan wanaagsanayn oo wixii qofka ka imanaya dhaliila inuu ku busteeyo qadarka inuu daliishado sax maaha marka waa inuu idhaahda waanu kici bay jawaab tahay ilaahay baa na seexiyey markuuna toosiya maanu toosi waa sax wey wax laga idhaahdaa ma jiro laakiin dee waxbaa ku liqfiha laaqiya markaa taasuu calaynaa de waa nin hurdada macaansanaya maantao dhan laga yaabo inuu tacbaadsanaa shaqaynayo diiq buu ku kacay sodogii uu xaqdhowrayo midhkana wuu ka qarxay can caliy bni abi aalibin qaala wuxu uhi dakala calaya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam calaa faatimata aniga iyo faadimu nebigu noo soo galay min aleyli habeenimo iyagoo labadan isqabaawada hurda faayqadana lisala salaadii buu noo toosiyey u kacawiyey salaada uma rajaca ilaa beytihi xaafadiisii buu ku noqday fasallaa wuu tukaday hawiyan laylan awiilan hawigu waa waqtan min alleyl mar kalena uu kugu soo noqona u fiirso fasallaa wuu tukaday hawiyan ay waqtan min alleyl waqti habeenkii ka mid a ayuu iska sii tukaday falam yasmac lanaa xisan falam yasmac ma maqal lanaa annaga xisan sanqadh sanqar buu naga waayay xaafado waa macalbaacd jaar bay waa la isku dhow yahay sida sandaqadaha codkooda loo kala maqlo intaa dergalaha iska daldaloolana codkooda loo maqlay ee daarahan dee wax adagi ku xidhan may ahayn oo dadkuna markay kacaan way sanqaraan siiba marka dee weeliya waxaa la iskaga weysaysanaya farajaca ilayna haddana wuu nagu soo noqday faayqadana wuuna toosiyey markii labaad kitaabkan kutubta maraajicda kale inaad intan ziyaadadiisan aanad ku arag baa laga yaaba sida qaalibka ah markaa ziyaadu ku keena faayqadana wuuna toosiyey faqaala markaasuu nebigu waxau ihi quumaa fasalliya fasallaya iyo fasalliya waa amar wey bikasri laam quumaa istaaga fasalliya tukada qaala wuxuu ihi fajalastu waan fadhiistay wa ana aniga oo acruku caynii ishayda maraan mari qofku had iyo jeer si uu isha ugu soo celiyo saliideedii iyo dhaqdhaqaaqa si ay u samayso oo wixii isku dhegay marka isha saa u yaro maraan mara qofku wa aquulu waxaan leeyahay innaa wallaahi anagu maa nusalli tukan mayno ilaa maa kataba allahu lana wuxuu ilaahay noo qorun baa baanu tukanaynaa si adkeeyey inamaa anfusunaa biyad illaah naftayada ilaahay gacantiisa ku jirta fain shaa an yabcaanaa bacana qaala wuxuu hi fawallaa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam nebigu u dhaqaajiyey wahuwa yaquulu isagoo le wayadribu biyadihi calaa fakidih wuxuu leeyahy maa nusalli ilaa maa kataba allahu lana wakaana alinsaanu akara shayin jadalan aayadda iyo hadalkii cali bu isku lifaaq hadalkii cali oo dhaartu ku jirto ahaa wallaahi maa nusalli ilaa maa kataba allahu lana waa qadarkii waa runtii wuxuu ilaahay u qorun buu dee tukan doonaa laakiin yaa yidhi dee daliisho wakaana alinsaanu akara shayin jadala labadaasu israaciy marka doodii uu iga helay sidii ayuu markaa dee udhigaya nabigu alay wax kaloon si idhaahdaa ma jiro kol hadduu inankii qadarkii hoos galay wax kaloon idhaahdaa ma jiro laakiin kaalintaydii qaad waa sidii nebi aadam uuga xujo helay nebi muuse calayhi salaam markii uu qadarka daliishaday ma aadam baad ahayd buui kii naga soo tuuray jannada yaa oday ninkii jannada naga soo aadankii jannada naga soo saara adigu ma muusi reer banu israa'iil baad ahayd buui sababtii inaan jannada ka soo baxayo qadarkeeda aad ku helay iyadoo qoran mina tawraad ku arag oo wax ilaahay qadaraad igu calaamanaysaa buui taxaja aadamu muusa marka ne aadam mar hadduu qadarkii daliishaday muuse wuu ka xujo helay halkana cali wuxuu u dhigan yahay mar hadduu qadarkii dariishaday inuu nebiga aamusiiyey oo uu meel kale usii dhaafay aanu jiray fadlu salaati lleyl marka axaadiidtani waxay dhiiri gelinayeen dee qiyaamu leylkii in loo kaco oo ehelkiina sidan oo kale loo baraarujiyey siduu nebiguba aha calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaa dee nin iyo inantii oo wada jooga mar hadduu sadogii ku guuro galay wuxuu ula tegay dee wax sahlan maaha hawl fudud maaha ila ilaahay baa faray nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha salaada adiguna ku sabir ehelkaagana far ayaa la yidhi marka ehelkii la yidhi far buu ku jiraa fadlu salaati lleyl salaadan habeenkii la tukanayo fadligay leedahay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi afdalu siyaami soomka waxa u fadli badan bacda shahri ramadaana bisha ramadaan kadib shahru llahi lmuxaram bisha ilaahay ee muxaram laydhaah wa afdalu salaati bacda alfariidati faradka kadib waxa u fadli badan sunnana salaat leyl salaada habeenkii marka taasaa isu ku fuuqsatay intee oo aayadood bal qur-aanka ka waram intee oo aayadood baa salaatuleylka ka waramaysa marka waxaa loogu magacaabay shahrullah waa bishii ilaahay oo ku jirta dee bilihii xurmada lahayd dhinac kale kolka laga ogo sanadkii islaamka ayaa bisha iyada ah ka bilaabmaya waa bil qiimaheeda leh macnaa soomka la soomayo wey عن حميد بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم صيام المحرم تاسوعة يا عاشوراء مالمها صوم كوده هي مالمها محرم صوم كلا صومي وقت القيام وقت هذين كلا تكلم can masruuq waa ardaydii caaisha qaala wuxuu uhi qultu licaaisha caaisho waxaan ku uhi ayu lacmaali axabu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam camallada keebuu nebigu ugu jeclaa wuxuu doonayaa camalka uu nebigu ugu jeclaa inuu isaguna ku mitido ila wuxuu ku jeclaaday buu qabaa camalkaas wuxuu nebigu ku jeclaaday buu qabaa marka si wuxuu ugu soo dhigay si cajiiba oo uu ka fikiray qaalat waxay iyaduna tidhi xikmadda alla siiyeeyana addaa'ima axabu lcamali ilayhi daa'im camal wuxuu ugu jecelyahay ka joogtada ah qultu waxaan ihi fa ayu leyli kaana yaquum habeenkii keebuu istaagi jiray aya ajzaa'i leyli yaquum qaybaha habeenka keebuu cibaadaysan jiray qaalat waxay tidhi iidaa samica asaarika ka qaylinaya markuu maqlo oo ah maxay diigga waa kaa ilaahay ku xidhay awoodda cajiibka ah munabih rabbaaniya buu iska wata alamkiisii alla uu ku xidhay buu iska wata kolkaa imise jeer buu qayliyaa mar hore iyo mar dambe ayuu qaylinaya marka salaada subax ay soo dhowaato iyo mar kasii horeeya iyadoo daraasad kadibna la ogaaday diigaga laftooda inay kala duwan yihiin oo qaarkood bartamaha ay qayliyaan qaarna aakhiruleylka ay qayliyaan qaarna salaada subax ay qayliyaan marka wuxuu qaylin jiray diiggani habeenka bartamihiisa markaasuu kici jiray rasuulku sal allahu calayhi wasalam waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam diigga hacaayina malag buu arkayaa soo dega markaasaa uu qaylayaa malaaigta ilaahay naxariista la soo degaysa waktigii habeenku waktigu nebigu kici jiray waa tahajud buu ahaa inuu usoo kaco intuu seexday kadib dabcan waxaanu qofku kici karaya hadduu hore u seexday hadduu laakiin qofku mar dambe seexday dee ma kici karayo qofka sagaalkii seexdaa laga yaaba labayo tobankii inu kaco laakiin qofka koob iyo tobankii seexday dee labayo tobankii ma seexan ma kici karayo saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhiirinayay sheekada in la yska dhaafo bacda cishaaigoo horay la ysaga seexdo waa waxyaabaha baryahan dambe casrigan dambe meel kastoo la joogada mushkilada dadkii kusoo korodhay bay ka mid tahay nooc saamalaylahu inay dadkii uu ku dhacay oo inageenan xalkan iska joogno xataa iyo dhulka madowba waaba dadkii iska seexanayaan tobankii koob iyo tobankii lab iyo tobankii wadamada leyrhku kusii badan yahayna dee ilaa salaada subax waa dadka gaarsiinayana maalintiiba seexanaya baabu dikri ma shay baa la sheegaya yustaftaxu bihi lagu furfuranayo o lagu bilaabayo alqiyaam qiyaamu leylka salaada habeenkii maxaa laga horraysiinaya waa cibaado dhan oo cilmigeedu aada u badanyay intee oo cashar bay koob iyo toban cashar taqriiban oo kitaabkan ka mida baynu qiyaamu leyl oo qura baa sheekhu uu kaga warramo axaadiidteedii uu soo ururiyey maa yustaftaxu bihi alqiyaam intaanad bilaabin salaatuleylkii maxaad ku bilaabaysaa عن cاaصم بن حمyد قال سألت عاشaة waxaan weydiiyey بma kاna رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم يstftح قيام الليل muxuu ku bilaabi jiray habeenkii markuu kaco qaaلaت waxay tihi لaqad سألتnii waxaad i weydiisay dhabnimo عan شhaيءi cilmi baad i weydiisay maa سألnii canhu aanu i weydiinin أxadu qablak cid kaa horeeyeyba شhay aanay i weydiinin baad i weydiisay ayay ku tihi caaشha wala abt kaana rasuul taasina waxuna tilmaamaysaa in su-aalaha badan in cilmi badan lagu helo ile qofkii su-aalihii hore jawaaboodiibu hela marba qayb cusub buu keenaya kaana rasuul llahi sal llahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaa markuu habeenkii kaco yukabiru cashra wayaxmadu cashra wayusabixu cashra wayuhalilu cashra wayastakfiru cashra toban tobanka ah adkaarta ah ayaa uu wadi jiray يكبر عشرا طبعا جير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويحمد عشرا طبعا جيرنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويسبح عشرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويهلل عشرا طبعا جيرنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويستغفر عشرا استغفر الله استغفر الله استغفر الله waay mise jea afartankaa mise konton kontonkaasuu israacinaya waa adkaarta adkaarta ayuu ku bilaaban jiray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wayaquulu wuxuu odhanaya allahuma اkfir lii wahdinii warsuqnii wacaafinii أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم اغفر لي إلهي إله واهدني هانوني وارزقني أرزاق وعافني عافمات أعوذ بالله إلهي وحن كم مغنقل من ضيق المقام ما لا استاقو عيري يوم القيامة قال انت قيامة ما لا عيري يهون نقه الله قلو إلهي من كم مغنقل marka adduun iyo aakhiraba ilaahay buu weydiistay farajka adduunyada iyo ka aakhiro caafimaadkii dembi dhaafkii hanuunkii intiiba intana wuxuu kasii dambaysiin jiray kontonka shantaa meelood min tobanka ah intanu kusoo afsharaya erayo kooban weey laakiin wax badan xambaarsan hadigii nebigu saasuu aha calayhi salaatu wasalaam can rabiicata bni kacbin alslamiy qaala kuntu waxaan ahaa bui waa ahlu sufi buu ka mid ahaa kuurka u geli jiray ee cilmiga iyo jihaadka un diyaaru ahaa kuntu waxaan ahaa bui abiitu mid seexda cinda xujrati nabiyi sal allahu calayhi wasalam nebiga maqsinkiisa agtiisaa seexan jiray waa burigaadhadii nebiga ilaalinaya ee sharkana ka ilaalinaya khayrkana ka ilaashanaya si ay uga soo urursadaan gurigun baan ag seexan jiray ninkaa dhani xaafado kale wuxuu uga tegay cilmi si uu urursado fakuntu waxaan maqlayay asmacuhu nabiga fakuntu waxaan asmacuhu waan maqlayay rasuulka idaa qaama min alleyli habeenkii markuu kaco yaquul wuxuu odhan jiray albaabkuu fadhiyaa markaa halkaasuu ka dhagaysanaya wuxuu leeyahy nabigu subxaana allahi rabbi alcaalamiin subxaana allahi rabbi alcaalamiin alhawiy uma yaquulu subxaana subxaana allahi wabixamdi alhawiy alhawiya markaa darafnimaa lagu nasbiyey sidii horeba aynu usoo marnayoo subxaana allahi rabi alcaalamiina leyla subxaana subxaana allahi wabixamdihi leyla waktigan manaa leylan alleyla caawa ilaahay baa xuf ilaahay baa ka hufan saasuu leeyahy ilaahay baa xumaan ka hufan ilaahay baa mahad iskale alleylata caawa iyada uu yidhi oo kale ama waxaa la odhanayaa subxaana rabbiya alcaalamiina buu odhanayay alhawiya waqti waqti buu ku celcelinaya ereygaa subxaana rabbiya alcaaliya subxaana rabbi alcaalamiin subxaana rabbi subxaana allahi rabbi alcaalamiin subxaana allahi rabbi alcaalamiin alhawiya waqti haddana subxaan allahi wabixamdi buu ku celcelinaya alhawiy wakti ila waa inagaaso arkaynay inuu toban jeer iyo toban jeer iyo odhanayay marka tobankii jeer ayuunbuu kana kaga turjumayaa wakti ayuu intaa ku celcelinaya can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu idaa qaama min alleyl habeenkii markuu rasuulku kaco yatahajadu isaga oo hurdada ka soo toosaya oo salaad u kacaya tahajud waxaa la yidhaahdaa adigoo tukada salaad hurdadii ka dambaysa oo sunno ah ducaau nuur ducada nuurka ilaahay uu ku weydiisanayo uu akhriyaya nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam oo nuur ah ayaa ilaahay baryaya intanoo nuur ah nafteeniyo madowgu uu ku badan yahay maxaa uga baahi badan nuurkan su-aashiisa allahuma laka alxamdu anta nuuru samaawaati wاlard ilaahayu mahad baad leedahoo waxaad tahay samooyinkiiyo dhulka nuurkooda waman fiihina iyo cidda ka dhaxaysa walaka alxamdu anta qayaamu samaawaati wاlardi waman fiihin mahad baad ilaahay u leedahay anta adugu qayaam iyo qayuum iyo qay qayaamu samaawaati wاlard samooyinka iyo dhulka ka habaynayaad habeeyahooda hagaajiyahooda howlwadeenkooda adaa hawshoodana wada wamasiini iyo waxa ku dhex jira cir iyo dhul iyo waxa ku dhex jira adaa maamuloo maareeyo oo daberayo wada walaka alxamdu anta maliku samaawaati waalardi waman fiihin mahad baad leedahayoo waxaad tahay ka iska leh cir iyo dhulba iyo cidda ku dhex jirta walaka alxamdu mahad baad leedahay anta xaqun wawacduka xaqun wاljannatu xaqun wاnnaaru xaqun wsaacatu xaqun wاnabiyuuna xaqun wamuxamadu xaqun intaasiba waa xaq intaasiba xaq weeyo adaa mahadle adigaa xaqa ballantaaduna waa xaq jannada iyo naarta iyo qiyaamada waa xaq nebiyaashuna waa xaq maxamed ow dambeeyna waa xaq isagaa isrumaynaya rasuulku sal allahu alay waslm waajib baanay ku ah laka aslamtu adigaan isu kaa dhiibay wacalayka tawakaltu adaan ku tala saartay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wabika khaasamtu daraadaadaan ku dooday dadka iskalama doodee diintaadaan difaacaya doodaadii la qintayna waan qadimaya wailayka xaakamtu xaggaaga ayaan adigaan xaakim kaa dhigtay iyo sharcigaaga ay xukumayee mid isqanciyo isagoo iska samaysanay ikfir lii ii dhaaf intaasoo dhan oo ammaana adaane o ikfir lii waxaad ii dhaaftaa maa qadamtu wixii aan horumariyo dembiya wamaa akhartu wixii aan dibdhigay wamaa aclantu wixii aan muujistay wamaa aclantu riwaayadka qaarkood wamaa asrartu wamaa asrartu way ku darayan laakiin intaa kuma jirta halka anta almuqadimu wa anta almuakhir anta almuqadim adigaa horumaraya cid kastoo horumarta adunbaa horumaraya cid iska horumartaa ma jirto oo khayr iyo wanaag ka horumarta wa anta almuakhir adigaa dibdhiga oo ciddaad dib u riixdo cidina hore usoo qaadi mayso laa ilaaha ilaa anta walaa xawla walaa quwata ilaa billah laa xawla walaa quwata ilaa billah intaasuu akhriyaya ducada cajiibkaa waa waxyaabuhu ku bilaabaya qiyaamu leyl can cabdilaahi bni cabaasin annahu baata wuxuu seexday cinda maymuunata umi lmuminiin wuxuu seexday maymuuna xaaskii nabigee la odhanayay ee muminiinta hooyadoodahay wahiya khaalatu isagana waa habaryartii habaryartii oo nabiga xaas u ah habeenkii uu nabigu ulahaa u imanayay ayuu eegtay ibnu cabaas si uu habeenkaa usoo fuuqsado wixii cilmiyahe kasoo butaacay nebiga habeenkaasi u kuur galaya wiil yarna weeye taqriiban dee markuu toban jir uun hareerihiisa ah waa kuraygaa yar fadajac riwaayanka qaarkood waxa ay tilmaamayeen wahiya xaa'id iyadoon daahir ahayn oon jimaaciya waxbana la filaynin fadajaca wuxuu ku seexday fii cardi lwisaada barkimada ballaadhkeedii wadajaca wuu seexday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa ahluhu fii duuliha dhinaca ay u dheer tahayna rasuulkiiyo ehelkiisaa madaxa saaray barkimo dheer weeye kol haddii dee laba qof ay isku isugu xidhiidhsan tahay oo firaashka ku dhowaanaysa nebiga iyo ehelkiisuna sidaa ay u dheertay bay madaxa wada saareen aniguna gowskaa ay u gaabantay ayaa madaxa soo saaray bu fanaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu uu seexday taasina markaa wuxuunay tilmaamaysaa qofka maxramkiisu inuu ka agdhowaan karo ruuxa dumarkaa maxramkeedu inuu ka agdhowaan karo siiba markaa uu yaryahay xataa zawjkeediiba ha joogo mar haddii aanay de iyagu ka cudur daaranine ay ogol yihiin fanaama rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam nebigu uu seexday xataa ida ntasafa alleyl habeenku markuu kala barmay aw qablahu qaliila aw bacdahu qaliila ama kala barhka in yar ka hor ama in yar kadib ilaa saacad ma hayo dembigana wuu iska ilaalinayaa wixiina waa wakti markuu habeenka kala barhkiisii noqday ama in yar ka hor ama in yar kadib istayqada rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam nebigu wuu soo toosay fajalasa wuu fadhiistay yamsaxu nawma hurdaduu ka masaxayaa cawajiibuu ka masaxayaa biyadiibuu ku masaxayaa odaga had iyo jeer qofku yaro xafuujiyo wejigiisa oo uu yaro xoqo si uu indhaha si fiican u kala qaado uma qara'a wuxuu akhriyay alcashra alaayaat tobanka aayadood alkhawaatiima u dambeeya min suurati ali cimraan ina fii khalqi asamaawaati waalardi wakhtilaafi leyli wاnahaari laayaat aayadahaasuu akhriyay uma qaama wuxuu isu taagay marka dikrigii horena waa jiraa halkana aayadu akhriyaya rasuulku sal allahu calayhi wasalam waa si aynu soo marayno qofku marka uu koco ee uu dikriga akriyo ayuu shayaan guntinta horaysaa furmaysa marka dikrigii lagu lahaa wuu akriyaya qur-aanka ka hor waa qur-aanka uma qaama wuxuu isu taagay ilaa shanin mucallaqa qarbad deldelan qarbad biy ama sibraar biyo ku jiraanoo halkan deldelan fatawadaca minhaa wuu ka weysaystayoo naaskii yaraa ee uu lahaa intuu furay qasabadiisii yarayd buu ka weysaystay wayse khafiifa faaxsana wuduuahu waysadiisiibuu wanaajiyey wayse dhammaystiran oo saddex saddex oo fiican uma qaama yusalli wuu istaagay isaga oo tukanaya qaala cabdullaahi bnu cabbaas baa waxau ihi faqumtu aniguna waan istaagay fasanactu mila maa sanaca wuxuu sameeyeyo kalun baan sameeyey aayadihiina waan akriyey baalkii yaraana taangigii halkan sugnaana ma qarbadkiina de waan ka weysaystay uma dahabtu waan dhaqaajiyey faqumtu ilaa janbihi dhinaciisaan istaagay dhinaca bidixdu iska taagoo ka midig buu usoo wareejiyey fawadaca rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu dhigay yadahu lyumnaa gacantiisa midig calaa ra'sii madaxayga dhinaca midigtuu markaa joogaa madaxuu gacanta iga saaray wa akhada wuxuu qabtay biudunii dhegtayda alyumnaa ee midig yaftiluhaa wuu maroojinaya ciyaalka marka dhegta la maroojiyo waxaa looga jeedaa dareengelin de waa qiradii u dheereeyey nebigu isagiina waa inan yar wuu loloonaya hurdadu ka biinaya kolba dhegtaasu yaro maroojinaya yaro xafuujinaya war hoy riwaayinka qaarkood waan yaro dhakoolaya bay tilmaamaya markuu yar dheeraata qiradu war la qabsa buu leeyahy kolba ha ka dhicin yaftiluhaa isagoo maroojinaya ka toos wey فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ترصع انت سفتيه تكن شان لبا لغو دفتay miya شhan laba lagu dhuftay lix lix ragcadood buu liqsiiyey oo riwaayinka qaarkood waxay tilmaamaya uu salaamo naqsanaya uu salaamo naqsanaya uu salaamo naqsanaya lix meelood ama labaa buu ku waday uma awtara kolkaasuu tukaday midhkii uma dajaca wuu yaro jiifsaday xataa jaaahu muadin muadinkii adaamaya baa u yimi fasallaa wuxuu tukaday rakcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fudfududoo ah kuwii sunnihii salaada subax ka horreeye adaan ka dambeeyey markaas tartiibtaa wanaagsan iyo sidaas usoo koobay kicitaankii macnaha waxaad halkaa ka arkaysaa qofka bani aadamka xadiidka waxaynu ka faa'idana qofka bani aadamka marka la diyaariyo isagoo yarbu mid weyn ka weyn yahay iminka intan waxaa laga yaabaa qof weyn oo waktigeennan joogo haddii nebiga la ag joojiyo inaanu soo qaadi kareen qaar baa odhan markaad iminka tira hebel muxuu yidhi mid faraarale buu kuu sheegaya oon kiisiiba ahayna nooc kale ah marka qofka kolka la diyaariyo xilka uu isa saaray waktiga uu ku beegay siduu nebiga ugu kuurgalay siduu u dabagalay wixii oo dhan buu inoo soo koobay idan markaa qofka bani aadamka kolba waa sida loo diyaariyo wey waxaad halkaa ka arkaysaa maraynu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban marna koob iyo toban marna ka yarba sida axaadiidta soo socota ay noo sheegayso intuba inay jaais yihiin bay muujinaysaa inta oo arimoodba ay bannaayin baabu maa yafcalu idaa qaama min alleyli min asiwaak maa yafcalu waa waxa uu samaynayo qofku idaa qaama markuu kaco min alleyli habeenkii wuxuu samaynaya laguu sheegayaa oo maxay ah min asiwaaki cadaya waxyaabaha uu qofku samaynayo marka uu salaadan u kaco waxaa ka mid a cadaygii cadayguna waa sunno la socda dahaarada waysadii iyo mayrigii mid walba uu la socdaa can xudayfata isagana waxaa laga warinaya dayartii xokaynta ahaa nabiga qaybta sirta iyo asraarta kaana rasuulu llahi sal llahu alayh wasalam wuxuu nabigu ahaa buuri xudayfe idaa qaama min alleyli markuu habeenkii kaco yashuusu faahu afkiisa wuxuu ku jijibin jiray ama ku xoqaya ama ku cadayaya bisiwaaki rumayga cadayga afkiisuu ku xoqaya macnaheed waxa weeye si dhaba ayuu cadaynayay siduu aada ugu nadiifiyo ilkiisa dikru likhtilaaf iskhilaaf baa la sheegay calaa abi xashiin ninka la yaa magaciisuna taa hore waa kunyadii cuhmaana bni abi caash cuhmaana bni caash fii hada alxadiid xadiidkan isagaa ragga ka warinaya ayaa iskhilaafay marka iskhilaafka uu kuu sheegayaa waxa weeye ninkan cidda kasii warinaya ayaa had iyo jeer siyaabo kala duwan xadiidka u wareeyay xadiidku inta hore wuu ka midhaysan yahi markuu kula alikhtilaaf calaa fulaan inta isaga ka dambaysa wuu ka midhaysan yahi oo layskuma khilaafin laakiin ragga isaga kasii warinaya waa noo cilalkiibuu kuu yaro ishaaraya waa cilmu takhriij qayb ka mida waktigoo inagu yar daraaddeed inagu had iyo jeer waynu kasoo gaabsanaa axkaamtu waynu kasoo gaabsanaaye ila waktigu in la baxsiiyo cilmu takhriij iyo cilalka waxuu kusoo koobmi karaa safxad lama akriyeen marka hebel baa la isku khilaafay hadduu kuhaa ragga ka dambeeya iskhilaafay matnan aw sanadan aw huma ama xagga matniga isku khilaafayaan waa kala erayo oo qofkan ay ka warinayaan kala erayo erayo kala duwan ama waxay ku kala duwan yihiin xagga sanadka oo waaba sida riwaayadan oo kale mid baa nin ku daraya midna ninkaasu ka saaraya ama mid mawquuf buu ka dhigaya midna marfuuc ragga hebelkaa kasii dambeeya marka wuxuu kuu koobayaa haddii xadiidka la doono isweyweydaarkiisa in la baxsiyo hebelkaa wixii ka dambeeya unbaa la baxsiyaya intaasumbaa mukhtalafa laakiin inta ka horeysa hebelkaa waa mutafaqin la soco weye marka inahaasaynu ka sheegi lahay wuu kugu soo celcelin doonaa alikhtilaaf calaa fulaan markuu leeyahy waa noocyadaa matnigo qura kuma koobna xataa sanadkiina waa ka mid can xudayfata qaala wuxu uhi kunaa nu'maru bisiwaaki cadaygaana la farayay idaa qumnaa min alleyli habeenkii markaanu kacno cadayda baana la odhan jiray ceebna maaha qof weyn in la faro cadayga inuu ka xanaaqoona haddii la idhaha hebel ow cadayo waad u baahantay mariyaad sheegaysa ayuu odhan managaad wax kale nagu sheegaysa nebigu waarid buu yahay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa sidii aabbo kale wuxuugu sheegaya cadayga ku dadaala can shaqiiqi qaala wuxuu uhi kunaa nu'maru idaa qumnaa min alleyl habeenkii markaan u kacno waxaana la fari jiray an nashuusa inaanu ku xoqno afwaahana bisiwaak afkayagana caday ku xoqno asiwaak madharat lilfami mardaat lirab ilaahayna wuu raaligeliyaa afkana wuu nadiifiyaa qofka muslimka ah afkiisu waa nadiif wey wuu ka duwan yahay ka awrka awrka iyo xoolaha caliyo ceshada ama caleenta afkooda ay ka muuqato maya qofka runtii jaadka cuna ee balwada le mudminka ah weliba aada usii badsada waad aragtay markuu iskaa hortaago dee wabaad yaabiba faruurihiisu awrkaasunbay u yaro egaanayaan haddaanay aada ugu egaaninba marka runtii waxaa laga yaabaa inaad dee kaba yaabto qofkani siduu yahay xataa midabkii wuu ka tegaya caadigaha ilkihii way bislaadeen inay gunta ka soo fuqaan baa laga yaabaa marka waa dhib jira weliba san cahdigan iminka aynu joogno oo dhiidhiitina lagu buufiyo lingaxa ilkaha markiiba uu ka kacaya kansar baa ciridka kaga dhacaya qofkii ilan waa caalamiyan sun mamnuuca bay ahayd oo la joojiyey tii baa iminka lagu isticmaala iyaguna inay marqaansan yihin bay u haystaan baabun biayi shayin tustaftaxu salaatu leyl maxaa lagu bilaabayaa salaatuleylki oo soo inagii soo marnay dee waa mid kale tanina waa nawcun aakhar min istiftaax salaat leyl salaatuleylka ducooyinka laga horraysiinayo way intaan la gelin عن ابي سلمه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال سالت عائشه والله علمي دونايا رجي دمر با وقفك علم هو يوم إن بلغ فايديسانيا قفك أقول له أم بمرتي لو يحي مالمها أقول له بهين بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم شيء شيء أبو النبي يفتتح صلاته ثلاثي سنحك بلا بجر قالت وحي تري كان إذا قام من الليل هنيك مركو قاع افتتح صلاته بلا بجر قال وحرمين أما استئماها كبيرة دعاء الاستفتاح ما كبه الرئيسية taa horena waxay u muuqataa inay ahayd intaanu gelin tanna waa intii u galay oo markuu salaadii waatan kule iftataxa salaatahu uu ku bilaabaya waa ducaa listiftaax qaala wuxuu leeyahy allaahuma rabba jibriila wamikaa'iila waisraafiil intaada malaa'igtaa ilaaha rabbiga u habo faadira asamaawaati waalardi caalima alghaybi waashahaada eraya dhulka abuuray waxa maqan iyo waxa muuqdana ogow أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أدقى كوكا الحكومة يا أطوامها هذا وحي اسكو خلافين أو كقلدن قلت كيسا أشيغي وكأبا المرين كي قمنانا كأبا المرين اللهم اهديني إله وقهنون وقجه لما اختلف فيه من الحق حق الله اسكو خلافين ضد بدن الديدة إله وأنيق إقوهنون يا إقوهقات إنك تهدي من تشاء ciddaa doonaysa waxaad ilaahay ku hanuunisaa ilaa siraatin mustaqiim ji toos waa rasuulka ilaahay oo dembigii horeba laga dhaafo sayidulbashara ayaa ducadaa tawaaduca iyo ismiskiininta iyo ictiraafku uu ka muuqdo ayuu ilaahay u qadimaya subxaanahu watacaala marka inaguna min baabi awlaa inaynu badsanno badsanno badsanno wey عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي قال لقى وريه lama sheegin magaciisa ninkaa wahadihi ljahaalatu laa tadur magaciisii in la garan waayona dhib ma laha waayo waa asxaabi asxaabtana ilaahay baa wada ammaanay looga qaateen inay yihiin baa qur-aanku uu sheegay markuu yihi radia allahu canhum waraduu canh محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء رحماء بينهم آيات مركز سي أخرده وأمانتي أصحاب مركز أصحابي قال ولا قرن واي وحبه ما انت حديثك قال وحر قلت وحان وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر بان كتر النبي قال لسعودي يقول أصحابي قال وحان يقول سيقى نفسي صلى الله عليه والله بان كنت أرتي لأرقبن وأن أفهرسن وأن أفهرسن رقابه وإلارنت يدوغ شده يدبقلك لأرقبن وأن أفهرسن دونا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لصلاة لأجل صلاتي صلاة تكنا يا أبان غفير سنة حتى أرى فعله شيرو فعل كيس أرى warkayga waxaan ku soo urunaya nabigaan eegayaa eegayaa salaadiisu noocaytay si aan u garto falamaa sallaa salaata alcishaa markuu salaaddii cishaa'i tukaday wahiya alcatama cishaa'ina waa la yidhaha catamana waa la yidhahaaye idajaca wuu jiifsaday hawiyan min alleyl wakti habeenka ka mid ah in yari waa xiinan oo kale oo wakti uunbuu seexday uma stayqada wuu soo baraarugay fa nadara ila fi lufuq jihooyinku eego macnaheedu waxa weeye nastafiid min hadi min hadi alqisa أن القائم في الليل يقرأ الآيات الكونية قبل الآيات القرآنية انتظر آياته أخرين waxyiga ayuu akriyaya aayadihii kownka aayadihii kownka xidigaha iyo qorax xidigaha iyo dayaxa iyo meerayaasha iyo madowga iyo kala yaryaraanta iyo jihooy aafaaqda ayuu eegaya waa qira'a intee oo aayadood baa ka waramayso qur-aanka inoo tilmaamaysa akhriya caalamkan akhriya idan markaa isheenan foorartown ee dhulka uun eegaysa ama laambadan uun eegaysa habeenkii way u baahan tahay inay banaanka u baxdo oo meel madow aad istaagto oo jihooyinka eegto meel kuwa ishuya kaa haysanin fanadara fi lufuq jihooyinku eega faqaala wuxuu yihi rabbanaa maa khalaqta hada baatila subxaanaka faqinaa cadaab annaar aayadahaas u akhriyay waa aayadii xagga hore aynu kusoo marayn uma balaqa markaasuu xataa balaqa jeeruu gaadhay innaka laa tuklifu lmiicaad ilaa halkaa uu gaadhay suuratu ali cimraan ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو آياتها نخريي أيوة أهوى وحو تيك سلي إلى فراشي فراشي وصدع الله عاد وكتيف فاستل منه سواكا علي وكسو سيبي فاستل منه سواكا علي وكلا صباح وأنا الله إسكب بصير أبو نبي وإسكب جرايو مخسين كيسة ورددي كيسة فردقي كيتشن كيسة أيوه furaashkiisa iyo cadaygiisa iyo weysadiisa iyo wixiisoo dhan way tasaaran yihiin halkan inaga lix bidha yihiin waad ku dhex waalanaysa si aad u wareegaysa socodka time baabay kaa qaadaysaa waa nolosha ugu dhib yara ugu basiidsanba cadaygu halkan u yaala halkan wax ku cunaya halkanaa loogu karinaya halkan islaanta wada seexanaya ku cibaadaysanay masaajid wax walba way marka cadaygana halkan buu kasoo siibay khalaas taasaa ugu dhib yara uma afraqa markaasuu ku shubay fii qadaxin weel buu shubay oo min idaawatin weyse ah cindahu agtiisa yaalay maaan biyo biyuu ka soo shubay ama biyuu ku shubay dhe uma afraqa wuxuu ku shubay fii qadaxin fijaan madiibad oo kale maaan buu ku shubay halkuu ka soo shubay min idaawatin cindahu weyse agtiisa ah waysadusina waa wayse iskaba dhib yara yaroo maqaar ah ama bahalkii yaraa qarbadkaaya oo bakaylaha iyo qiiqa yar iyo waxarta yar iyo kuwaasaa laga soo saaray oo laga soo siiyey marka waxay qaadaysaa laba saddex kalaa waysadoodu waa nooca kolkaa ugaadha ama waxaraha wixii u yaraa maqaarkiisiibaa wuxuu noqonayaa waysu haragganoo halkan u yaalunbu saa ugu yaro tuujiyey weelkan u daraya fastanna markaasuu cabaynay uma qaama fasallaa intuu istaaguu tukaday xataa qultu jeeroon isku qanciyaan idhi buui qad sallaa wuu tukaday qadra maa naama intii uu hurday in la-eg buu salaada waday waxaan qiyaasay buui intii uu hurday in la eg ila inagu ninkani waxbuu isagu kabaradu ku hayaa waa kabara maanoo de inuu seexdo filimkaa ka dhaqaaqaya markaa isaguu ku hayaa sida kabaradaasi inoo hayso kalu isagu ku hayaayo shaqadiisuu ilaashanaya habeenkaa saamaleylka ugu talagalay hurdadiisii wuu ilaalinaya hore usoo ballan qaado u kusoo dhaartayba hurdadii wuu ilaaliye wuu qiyaasay salaadiina wuu qiyaasay nebiguna orod iska seexa ma odhanaye ninka xilisa saara hawshiisu u daynaya haka biyo keenee qad sallaa qadra maa naama wuxuu tukaday intuu hurdayn la-eg saddex saacadood afar saacadood shan saacadood kolbaa hurdadu intay ahayd in la-eg buu waday uma rajaca markaasuu seexday hadda uu jiifsaday xataa qultu jeeroon idhi qad naama wuxuu seexday qadra maa sallaa intii uu tukanayey ileeg buu haddana seexday uma stayqada markaasuu soo baraarugay fafacala wuxuu sameeyey kamaa facala sidii uu sameeyey awala maratin kolkii uu horreeyo maxay ahaa dee aayaadkiibuu akhriyey waanu dahaaro qaatay wa qaala wuxuu hi mila maa qaala waa adkaarti wuxuu akriyay aayadihii kolkaa hore macnaha markan uu kuleeyahay facala awala maratin kamaa facala awala mara waa weysadii iyo dahaaro qaadashadii iyo cadaygii wa qaala mila maa qaalana waa qur-aankii buu akhriyey fafacala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu sameeyey alaaa maraatin saddex jeer qabla alfajri salaada subax ka hor ayuu saddex jeer tukaday marka waxaad arkaysaa hurdo hore iyo hurdo udhaxaysaa jirta ama laba seexashaa udhaxeeya salaada dee eexaysasho u eexaysanaya hurdada oo uu ka fuur yeelaya arrintu maaha cibaadaduu ka fuur yeelaya wuxuu u seexanayaa si uu u cibaadaysto ayuu hurdada markuu ku yaro daarun buu yaro seexanaya kadib haddana uu ukacaya wadaya saas ahayd baabu dikri salaati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam bileyl salaadii habeenkaa salaadii rasuulka habeenkii baa la sheegaya kolba dhanun baa laga soo wareegaya asxaabi walibana wuxuu ogaabu sheegaya intanoo wada saxiixa qaybtaad ka qaadatee suganiba waa sax wey hadigii rasuulka sal allahu calayhi wasalam kol hadduu xadiidkaasi sugmo oonu shaad ahayn waa la qaadanaya can anasi qaala wuxuu uhi maa kunnaa nashaau maanaan doonaynin maa kunnaa maanaan ahayn nashaau kuwa doona maanaan ahayn an naraa inaanu aragno rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka inaanu aragno maanaan doonaynin fi leyli habeenkii musalliyan isagoo tukanaya ilaa ra'aynaahu waanu arkayn haddaanu doonno inaanu habeenkii nebiga soo eegnoonu aragno isaga oo tukanaya waad arki karaysa walaa nashaau maanaan doonaynin an naraahu naa'iman inaanu aragno isaga oo hurda ilaa ra'aynaahu waanu arkayna macnaheedu wuxuu xadiidkani u markhaati furayaa kii hore waxa isku googo'naa oo isku dhex jiray hurdadiisa iyo salaadiisa waa wax innaga inagu adagba hawlaha ugu adag wey sida salaadan iyo soonkan daawada adag dee waxay ku adkaadeen waa isku dhex jiraan haddii la wada imika maalinna soon maalinna afur waa soomka ugu adag maalin walba waa soon la bilaabaya cusub ile maalmaha ka dambeeya waad barataaye imika laba saacadood seexo laba kalena cibaadayso ama afar seexo afarna cibaadayso ku noqo haddana u kac dad badani waxay odhanayaan war dhanuu isu kay maray xagga hurdana ee dhanuunan ka uu bal dhanuun iga fuuriyeen ama xagga hore ama xagga kale saa daraaddeed baa dadkii ducafada ahaa ee kari kari waayatan ama xagga dambea laga siinaya ama xagga hore laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam ashaks alqawiy maadaama uu ahaa waa kan anas kula wunaad soo eegaysaa wuu tukanayaa haddana waad eegaysaa wuu hurdaa haddana waad eegaysaa wuu tukanayaa saasuu ahaa macnaha naftii baa ayaa waxay noqotay mid tubta lagu riday oo jabsan dikru salaati nabiyillaahi daawuud calayhi salaam bileyl waxaa la sheegayaa salaadii nebi daawuud naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee wuu tukan jiray habeenkii can cabdillaahi bni camr bni caas qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilahay wuxuu hi axabu salaa axabu siyaami ila allahi caza wajal ilaahay soon waxa ugu jecel yahay ama xaggiisa loogu jecel yahay weynaayo wanaagsanaaye siyaamu daawuud nebi daawuud soonkiisa kaana wuxuu ahaa yasuumu yowma waiftiru yowma maalin buu soomayaa maalinna waa furaya inagaa hore usoo sheegno waa soomka ugu adag markii uu isdardaraciyey cabdillaahi bnu camar uu soom badan doonayna wuxuu hi kaasaa ugu qiimo badane soomkaasoo maxaan kale boqol soomkan kale iska dhaaf boqol soomka asalkii oo kaami wa axabu salaati ila allahi salaatu daawuud salaadoo dhan ilahay wuxuu ugu jecelyahay salaadii nebi daawuud wa kaana wuxuu ahaana yanaamu yanaamu waa mise an yanaama wakaana yanaamu wa kaana wuxuu an yanaamu waa iska siliya tawkiid un bay noqon karta yanaamu mid seexda nisfo leyli habeenka barhki wayaquumu wuu istaagayaa uluahu habeenka saddex meeloodow meel wayanaamu wuu seexanayaa sudusahu lix meeloodoo meel saasaa xisaab ahaan ay noqonaysa labiyo toban nuskooda waa imisa waa lix labiyo toban uludkooduna waa afar labiyo toban suduskooduna waa laba marka lix iyo afar iyo laba labiyo tobankii saasay isku imanayaan habeenkii lix ilaa lix ilaa wuxuu ku noolaa caalamkan dhexe khalfa aladiina aamanuu kumuu noolayn meelahan baase habeenku saddexda saacadood iyo afartii uu yahay dhulka normalka ama caadigaabuu ku noolaa ee isku dhow yahay labayo tobanka saacadood iyo labayo tobanka isku dhow yihin marka halkaasa xisaabta laga qaadanaya kadibna lix buu seexanayaa ugu dhowaan kolkaasuu haddana uluu leyl oo afar saacadooda afar saacadood wadaya kadibna dibbuu haddana ugu noqonaya laba saacadood salaadii subax meeday dee salaado waa la lahaa laakiin daruuri ma ahayn salaadaha inay faralka ahay sida kuweennan isugu beegnaan ama aynu isku wakti ahayn sunno iyo faralba waa la tukanaya laakiin aynu kala wakti ahayn aynu kala duwanayn oynu kala kayfiyad ahayn xagga ayaa suuragala sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku ammaanay salaadii nebi daawuud calayhi salaam markaa waxa uu ahaa qawaaman bileyl sawaaman binnahaari cadowgana wuxuu ahaa nin aan ka cabsan jirin wakaana laa yafiru idaa laaqa waa fursaana fi nahaar maalintiina nin fardafuura buu ahaayo cidduu hor yimaado hawada u diri jiray dikru salaati nabiyllaahi muusa calayhi salaam nebi muuse salaadiisii baa la sheegaya wadikru ikhtilaafi calaa sulaymaan attaymiy fiihi khilaafka sulaymaan ataymi la isku khilaafay xadiidkan dhexdiisa ee qoloba erayada ay ku kala duwan yihin ragga kasii warinaya hore inuu soo sheegay can anas ibni malikin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu wuxu uhi ataytu leylata usriya bi habeenkii laydhaymidiyey laydheelmiye la kaxeeyey ee ilaahay kaxeeyey waxa aan u imid buuri calaa muusa calayhi salaam nebi muusaan u imid cinda alkatiib alaxmar taagga cas ama taagga guduudan waa taag weyn oo burciida oo guduudan ama cas agtiisa wahuwa qaa'imun wuu taagan yaho yusallii fii qabrihi xadaashiisu ku tukanaya marka nebi muuse dee siduu xadiidku sheegaya markuu sii dhimanaya ilaahay wuxuu ka codsaday in qudus lagu dhaweeyo bayt lmuqadas agtiisuu ku aasan yahay meel burciiddeedu ay buuran tahay oo midabkaana ay leedahay xabaashu ku tukanaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaa aqwaal shan ah ayay saareen oo ay leeyihiin culimadu xadiidkan iyo siday isu waafaqayaan kii kale uu nebigu yihi idaa maata bnu aadama inqaaca cadam qofku markuu dhintay camalkiisii wuu go-ay aqwaasha dhowrka ah mid qoloba laakiin waa ta'wiilaad bay u badan yihiin qowlka ay ku soo ururiyeen waxa weeye axaadiidta uun baa la iswaafajinaya qofka camalkiisu wuu go-a ilaa rususha mooyaane dee rasuulka wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu halkaa iskaga cibaadaysanayo mar kale caalamka koreba intuu kula kulmay erge uu u galay markaa arrimo badan baa ambiyada u gaara marka intii nasku uu sheegay inay nebiyaashu leeyihiin waynu u daynaynaa waxba iskalifi mayno awili mayne dee wadaadka kale yidhaahda qudhigaygaa muuse oo kale ana dee mayhid baynu leenaha wadaad baa nebi muuse ambiyadii waxaa soo khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam walahum khusuusiyaad ambiyaduna khusuusiyaad badan bay leeyihin marka nebigaasiba kaasuu qabto qabriguu kan sameeyo awliyaduna kanay leedo aniguna kanaan leeyahy waar iska joog baynu axiiqine allah subxana wa tacaala